soo qabsada soo qabsada xaraashii xoolo jaban kabaha waa raaqays kabaha wiilasha kabaha gabdhaha kuu ragga kuu maamooyinka diyaargarowga ciidda nagu soo aadanayaa laga dareemayaa suuqyada xeryaha qaxootiga ee dhaadhaab sheekh nuur axmed magaaladu si fiican bay dadku ciidahayaan inkastoo roobroob ay tahay oo dadku dhoobadii uu dhex mari laaya waa la ciidayaa dhinac walba xagga maaragtay dharkaana aad loo badan yahay tobanka dambe nin iyo tabartiisuun baana la ciidayaa oo dadku isdhex socdo nin wax haystana wuulaahay nina waxba haysanoo kaas wax raadinhaya iska dhex socdana wuu iska jira dadku aad bay u diyaargaroobayaan qaarkan waxba haysanina niyadday ka diyaargaroobayaan qaarka waxaysaana suuqahu aad bay u cambirayan aad bay dadku dhex socdaan oo loo gadanaya bishan ramadaan way ka duwantahay bisha kale ee kale ciida aad xoola ah saxmad ballaaran iyo mashquul ayaa ka jirta suuqyada dadkuna waxay yihiin kuwo faraxsan cumar cabdiqani sheekh maasha allah alxamdulilah ciiddu tobanka dambe si aad i wanaagsan bay u socotaa waxaad moodaa dadku inay aad ay u ciidahayaan oo ciidas si fiican u diyaargaroobhayaan waa aragtaa waddooyinka waa jaam waaye carruurtii iyo raggii dumarkii maanta waa la wada ciida gacmaha lasi wataa dharka aad baa loo qaadanaya dukaamaha mashquul fara badan baa ka jira oo zaa'ida marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahadle subxana wa tacaala roobna wuu noo daayay maanta waa qabowba yaa lagu jiraa lama kululo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahadle subxana wa tacaala ciid wanaagsan oo aan soo dhow mahadla ilaahay qaadirka haba mahadla ciid wanaagsan bashbash ee barwaaqan ku yidna waa la fiican yahay aad baa loo fiican yahay ninkii cibaadaystay ilaahay dartuu cibaadaystayna bishii barakaysnayd wuu ka soo qayb galay kii shayddaanka iyo qusaca uu la tegayna maanta wuu walbaharsan yahay aad iyo aad baan u wanaagsanay si fiican baan u iidnay waalidiin gacmaha ku sida ubadkoodii oo dharka ciidda u gadaya ayaa ii muuqda waxaana camiran jidadka dukaamada dharka iyo goobaha lagu iibiyey agabkay carruurta ku ciyaaraan maalinta ciidda mar walbaba ciiddu way wanaagsan tahay ilaahayga cumriga na siiyey inna gaarsiiya rabbilcaalamiin wax ciidda maaragtaa culaysa kuma aragna maadaama sixir barar uu dhacay oo muslimiinta ayaa nala qabtaa meel walba ayuuna ka dhacay ma garata waxaan haddana sii leeyahay ganacsiga alxamdulilaah maaragtaay wuxuu ilaahay nooga qoro waan ka qaadnaa maasha allah tabaarakallah waxaan la heli karin weeyaan sacdiye suldaan ciidda maasha allah ilaahay waa mahad iskale aad baan ciidda iyo nimcada iyo barwaaqada aan soo marnaan ilaahay ugu alxamdulilaah maasha allah waan barakaysannaha iidda aad baan ugu faraxsannaha rabadaan ka fiican oo ka sharaf badan oo ka nimcaysanoo nimcayo roobba noo da'ay dhanka kale ganacsatada dharka ayaa ku mashquulsan qancinta macaamiishooda muslimiinta ayaa ku faraxsan soonka iyo cibaadada ay soo sameeyeen sidoo kale raxmadda alle oo si weyn uga daaday xeryaha qaxootiga ayaa sii qurxisay moraalka iyo niyada dadka xareedda ayaana meel kasta jiifta alxamdulilah ilahi waa noo nicmeeyey waa ciidda aad bay u fiican tahay bashbash barwaaqo roob ciid wax walbaan isku helay adduun adduunyadan lagu weeraynin marka insha allah haddee kolley aad baan u fiican xagga ciidda dhar fara badan baan tolnay dharkii ku ciidi lahay anaan u tolnay roob waa la helay alxamdulilah ciidihii hore ayaa ka fiicnaayeen hadda ciid iyo macnaha ganacsigii aad buu u hooseeyaa intii horena dadkii raashin umbaa la raadinaya iyo macnaha umbaa la raadinaya raashinkii macaashadiyaa kacday doolarkiyaa kacay adeegaan soo qaaliyen wuu qaaliyoobay doolarkii macnaha waa aad buu ziyaad u noqday
maasha allah maasha allah diyaargalowga ciiddu aad bay u fiican tahay inkastoo sixirbarar badan uu jiro dadkii ay dhibaataysan yihiin raashiinkii la goon layahay tobankii hore raashiinka lagu maqnaa tobankan hadda dambe waa la ciiday tobankii dharka way haa dharka ciidda alaabta ciidoo dhan ilmaha yaryar kulli waa la ciiday wallaahi haddaan isbarbar dhigo inkastoo ciidan uu raashiinkii iyo wax walba ay hilibkii nagu qaaliyoobeen waxba isbedele mal waa isku mid ciidda aad i aada u wanaagsan tahay aadaa loo kala socdaa gabdhaha aad u adeeganayaan dharka dabaqdabaqa waxaa ka midoo kaleeta buudka cabaadooyin wax walbo abshiro maxamedaa laydhahawanaagsana wacan waxaan wadaa wiilkan yarka ahaan wadaa marka waan ciidaysanaynaa maasha allah inkastoo maxaan ku dhahaa qiimaha u qaali nugu yahay oo kor uu u sarreeyo haddanana maasha allah waan ciidaysanay inkastooy bulshadu badankeed faraxsan tahay islamarkaana ay diyaargaroobeen haddana waxaa jira danyar iyo dad masaakiina oon awoodin iibsashada waxyaabihii ay la soo shirtagi lahaayeen maalinta ciidda sida dharka kuwaasoo alla ka sokow garab ka sugahaya muslimiinta kale maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab